tababarkan iyo weliba korloonka qaaday ee aqoontay ciidanka booliiska gaarka koonfur galbeed soomaaliya ee ku sugan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose walina ciidankaasi gaarilanka tababaraya xalinta khilaafaadka bulshada kadhadhiyow iyo ilaalinta xuquuqda aadanaaga maadaama ciidanka iyo in haan mar walba bulshada ka dhex jira tababarkan iyo weliba soo furay wasiirka amniga koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir welina guubro ku haya maamulka degmada iyo taliyaha ciidanka booliiska gaarka ee degmada wallaweyn gudoomiyaha degmada wallaweyn cabdiqaadir maxamed cabdulaahi yaan ku horeyn meelasey ku hadalay siminaarkii ama tababaradii joogtada ah ciidamada gaarka booliiska koonfur galbeed ee u qaadan jireen ayaa waxaa kusoo aaday waqtigii wafdigaa uu imaanayay iyo goorta uu noo furmaayey sida joogtada wasaaradda ee u qaban jirtay waxaan rabnaa maanta inaan uga faa'iidaysano wasaaraddii iyo tiimkii qaabilsana tiriinada inay si wanaagsan u bixinayaan u siinayaan ciidamadii ciidamadana sidoo kale ay uga faa'iidaysanayaan si joogto ah tababaradii markii la joogteeyey celcelintii la badiyeyna wax badanay iska bedeleen habdhaqankii bulshada iyo ciidankaba iskula falgalayeen oo ay suuragelisay tababarada loo qabanayo si joogtada ah si in siday bulshada ula falgeli lahayn ilaalinteedii xuquuqdii ciidamada iyo bulshada say u ilaalin lahayn iyo sidii badqabkoodii nafeed iyo mid maalba ay u ilaalin lahayn ayaa si joogto ah loo siiyaa iyaguna khibradoodii loogu horumariyo qofka bini aadamka baraarujin badan u baahan yahay si maskaxiisa u korto waxaa rabnaa marka macalimiintii iyo iyo tiimkii hawshaas qabanaya inaan rabna waa maasantihiin wixii aad qabatayna way muuqdaan waan rajaynaynaa inaad noo sii wadi doontaan wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed yaa ciidamada booliiska gaarka ee tababarka unfuri socona kala dardaarmay iniyo walayeelan tababari ka dhaqangeliyana bulshada ku nool degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose
hadda ka hor tababarkan oo kale wali ka qaadateena beladoogla qeybisansiinhumada ka qaadatay isan dhan wada qaadana laakiin hadda go-aan wali ka deerinayay in isan dhan wada qaadataan sababtaasaan tan sheegn tababarku wali ku koobanyaa afar nooc kolley maclimiinta eedan sharaxa doona wali ku koobanyaa khila xalinta khilaafaadka yacni ciidan wali atiinaha booliska gaarka ee laaraw sharci latiin xalinta khilaafaadka dhiba miilku dhii reere isdiriri ciidankii lin adeejii lahaaye meelasku howlgala lahaaye oo khilaafkaas xalintiis qiib ku qaada lahaaye atiin yacnii meelas wali ku bahaasee ciidanka dhexdhexaado dadkaan dhexey macalimiinta safaylisinka sharaxa doona shaqo faylo horeehan ku qabatan degmooyinka howlgalladii isin suubidan in maamulka arrintaas garabka siidaan odayaasha dhaqanka garabka siidaan booliska caadigeena isin kaalmaytan ciidankan oo booliska gaarka ee laaraw dowladda koonfur galbeeda iskule booliska kale boolis federaal wali la shaqeeyaana booliskana la shaqeeyaan militarigana la shaqeeyaan boolis military oo kale shaqeeyaan sharcigan saasu sharci qodobka lamaad waliba waa aha human right walaa la araw ciidanka booliska ee wali la faday xuquuqda bini aadanka ilaaliyo isin lasin faday yani qof oo dhiban oo shacab ee hoob isan aragtan qofka xuquuqa leeyo xuquuqda usu markaas leeya in la siiyo sida ardayda oo kale jida for example jida shaqo ku haytan jidka hirinyi ardaya meelaha mare lankaas ardayga ee walila faday iskuul aan jeed waxbarashadiis la fiiriy la baaro sidoo tartiib ee gacanta lanqoobad oo la gudbiyo dadka waayeelka ee oo kale iyo kumada dadkaanu dadkuuna ilaaliyahayno dhaxantan fadhiino iyo saas oo kale walila faday yoona la garab la siiyo aragaan eedinsho oyoon shaqeeyo garabka hayo gudbiyaa aragaanga la faday wali kale noocaas oo kale ah dadka oryaanka oryaamiinta ah oo ilaahayba kawaalay hadee linsho liixadan dhamaystirnaayna si gaar ah iyo wali la fadayha ciidanka garab insiiyo yacni meelilka arag adoo howlgalka jarta howlgalkan adagka jarta iyo bini aadagnimada iswadad yaana walibuu ahaa qodob eed muhiiman ah inuuna ogaana fadaan arrinta kale walibuu ahaa balaanta ka saabsanta wali ogtiin ahaa in badan gabra la kufsaday heblaasi la weelay balaamayt hoose la weelay nii badanta deegaanadan maaha wali la faday arrimoogasna yoona waacigelin fara badanna ku suubidaan qofkii laka aragoona sharciga la horjeeyay yacni qofo walaaga suubii wali la faday ku howlgalaan ha qabataan sharci jara sharciga la horjeeyo si oo walaagasay ininsoon waa tababarkii lamaad la siiyey ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya ku sugan degmada wallaweyn waxaana si loon tababari xalinta khilaafaadka bulshada iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha